halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran tacliin aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibaatoodaan markii ay dunida joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubka kow iyo tobanaad ee kitaabkii nebi ayuub markaasoo soofaar uu lahaa ayuubow haddii aad xalliso dembigaaga aad qarinayso oo aad gelgelashada iska joojiso ilaah wuu maqlayaa baryadaada oo welibana dhibaatadaadu way ku dhaafi doontaa haddaan markaasi aayadda ugu dambaysa ee cutubkan kow iyo tobanaad idin akhrinno ayaannu eegaynaa baalka lix boqol toddoba iyo konton ee ahdigii hore cutubka kow iyo tobanaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiinse kuwa sharka ahu way indhabeeli doonaan mana ay heli doonaan jid ay ku cararaan rajadooduna waxay ahaan doontaa nafta oo ka dhacda wuxuu ku soo gunaanadayaa hadalkiisa soofaar isagoo la hadlaya ayuub dabcan waxaa imaan doona wakhti marka ciqaabta ilaah ay kugu soo degi doonto ilaa aad qirato dembiyadaada qarsoon mooyaane wuxuu haatan saadaalinayaa in ciqaab daran ay ku soo socoto nebi ayuub waxaana halkaasi ku soo dhammaaday hadalkii soofaar kaasoo bilxaqiiqa uu ku weerarayey nebi ayuub saddexdiisii saaxiib oo dhaniba way wada hadleen ayuub jawaabtii uu saddexdoodaba siiyey waa mid aad u dheer oo tafatiran ha yeeshee waxaa inta ku soo dhammaanaya cutubkii kow iyo tobanaad waxaa haatan dhegaystayaal aynu idiin bilaabaynaa cutubyada laba iyo toban ilaa afar iyo toban oo isku hal cashar noqonaya mawduuca ay cutubyadaasi oo dhaniba ka hadlayaan waa jawaabtii nebi ayuub uu siiyey saddexdiisii saaxiib oo dhammaantood kolkii ugu horraysay hadalkoodii dhammaystay haddaba waa jawaab aad u dheer tan uu siinayo saaxiibbadiis waxaanay soo gunaanadaysaa jawaabtiisu wareeggii koowaad ee wadaxaajoodkii socday waxaad markaasi xusuusataa in maalmihii nebi ayuub dadku ay aad u jeclaayeen inay daawadaan bandhig faneedka oo baryahaasi lagu qaban jiray goob lagu ballamay oo magaalada ama tuulada ka yara durugsan waxa ay ahayd tartan dadku ay ku tartamaan gabayada iyo suugaanta iyadoo waxyaabo dhab ah oo soo baxay laga wada hadlayo baryaha kan dadku waxay aad u jecel yihiin inay daawadaan ciyaaraha iyo legdanta oo badanaa la adeegsanayo muruq oo way ka duwan tahay sidii xaalku beri hore uu ahaa haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubka laba iyo tobanaad ayaannu eegaynaa baalka lix boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi shakila'aan waxaad tihiin dadkii oo xikmad baa idinla dhiman doonta haatan waxaa halkan ka muuqda hadal kaftan ama ka jan ah kiisii ugu wacnaa ayuub wuxuu leeyahay waxay idinla tahay inaad jawaabta dhibaatadayda oo dhan haysaan waxaad tihiin dad xikmadu la dhiman doonto waxay u hadlayeen sida in ayuub u yahay nin waxgarashadiisu ay liidato oo iyaguna ay garanayaan jawaabta wax waliba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ayuub cutubka laba-iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan laakiinse aniguba waxgarasho baan leeyahay sidiinna oo kale oo weliba idinkama aan liito bal waxyaalahan oo kale kan aan garanaynu waa ayu ayuub wuxuu garanayey ama horay loogu sheegay wax kastoo ay lahaayeen dhibaataduna waxa weeye inaanay xaalku uga hadlin sida uu ahaa waxaa haddaba jira shay ahmiyaddiisu ay sarrayso oo aan kala soo dhexbaxay wadaxaajoodka taasoo aan doonayo inaan dareenkiinna u weeciyo markaana idinkuna ila eega intii ay ayuub ku caawin lahaayeen inuu isaga qudhiisa isxukumo ayaa saddexdiisii saaxiib waxay eedaynayeen nafsaddii ayuub marka dhanka kale laga eego waxay weerarayeen nebi ayuub taasoo keentay inuu isaguna isdifaaco arrinkiina ilaah soo ma ayaan gelinin kamana hadlin ilaaha naxariista badan oo nimcaalaha ah laakiin waxay ilaah u soo qaateen sida inuu shuruuc keliya ku shaqeeyo inkastoo uu yahay ilaah sharci iyo nidaam meel dhigtay haddana waa ilaah nimco iyo naxariisba leh waxay meeshii soo geliyeen khibradahoodii ama waxyaalihii horay ay ula kulmeen dhaqan iyo sharci laakiin innaba kama ayan hadlin runta markii ay nebi ayuub eedaynayeen waxay isagiina ku qasbeen inuu isdifaaco iyo inuu sheegto qumannaan isla wakhtigii ayuub uu bilaabay inuu xaq iska dhigo ayaannu isaguna ilaa xaqnimadiisa qiraynin markay halkaasi joogto ayay u muuqataa in ayuub uu leeyahay ilaah wuu qaldan yahay oo waa in ilaah lagu eedeeyaa dhibaatada ay haysata heerkaasna waxaa soo gaara dad badan oo maanta nool oo welibana masiixiyiin ah waase markii sidii nebi ayuub loo tijaabiyo ayuub saaxiibadii waxaa laga doonayey inay nebi ayuub ku hoggaamiyaan inuu eeddiisa iyo xadgudubyadiisaba arko oo uu ilaah u caddeeyo ilaah wuxuu qorayey hadalkan oo dhan oo wuxuu ku qoray hadalladiisa si uu u muujiyo runtan weyn hadalladii nebi ayuub uu ku hadlay ayaa waxay muujinayaan sida nebi ayuub uga fog yahay in uu ruuxiisa hoosaysiiyo isla sidii zabuurluhu uu lahaa allabaryada ilaah waa ruux is-hoosaysiintiisa saaxiibadiisna ma ayan keenin ayuub halkii uu ku toobadkeeni lahaa isla sidii bawlos markaasoo uu lahaa waayo waan garanayaa inaan wax wanaagsanu igu jirin roma cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad ayaad ka helaysaan mar kalena wuxuu leeyahay rasuul bawlos sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobanaad aayadda tobanaad laakiin ilaah nimcadiisa ayaan ku ahay waxaan ahayba oo nimcadiisii laysiiyeyna wax aan waxtar lahayn ma ay noqon dad badan bay la tahay in iyagu ay ilaah wax siinayaan iyaguna ay yihiin kuwa deeqda bixinaya waxaanay la tahay deeqda ay bixinayaan aawadeed inay aad u sarreeyaan waxaa ilaah uu doonayaa in dadku ay is-hoosaysiiyaan oo aanay kor isku qaadin cilmi kastoo ay leeyihiin waxaa loo baahan yahay inaan garanno inaan eedaysanayaal nahay oo ilaah uu ina badbaadiyey oo isaga aawadiis aynu wax ku noqonnay gunaanadku wuxuu noqonayaa in ilaah la sarraysiiyo xaalad waliba ee aynu ku jirno haddaanay sidaas ahayn ayaan marnaba la filanaynin in horumar xagga ruuxa ah qofka uu sameeyo waa inaan lismoogaysiin inaynan waxba noqonin nimcadiisa iyo naxariistiisa la'aanteed haddaba haddii aynu taasi garanno waxaan barannay cashar ahmiyaddiisu aad ay u sarrayso haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha afar ilaa shan waxaa qoran sida tan waxaan la mid ahay sida mid saaxiibkiisu ku maadaysto anoo ilaah baryey oo isna wuu ii jawaabay ninkii xaq ah oo quman waa lagu maadaystaa kii istareexsan fikirkiisu waa yaraystaa nasiib darrada laakiinse diyaar bay u tahay kuwa cagtoodu sanbariiraxato inkastoo weliba nebi ayuub haatan aad uu u silicsan yahay haddana wuxuu la hadlayaa oo iska caabinayaa saddexdan nin ee saaxiibbadiis ah wuxuu ku leeyahay waxaad joogtaan derajo sare oo awoodna waad u leedihiin aad igula talisaan laakiin welibana waan sii librayaa inkastoo aan dhacayana ma haysaan hadal aniga ii wanaagsan ama waxtar ii leh bini'aadmigu wuxuu la kulmaa dhibaatooyin oo waxaan xusuustaa nin wadaad ahaa oo aad u jeclaa inuu dadka soo booqdo oo waa kuwa xanuunsan oo isbitaallada ku jira eh waxaa dhacday maalin in isagii qudhiisa uu jiraday oo waxaa loo keenay isbitaalka qalliin aawadii wuxuuna igu yidhi dadku waxay caawimaad u baahan yihiin xilligan oo kale oo waxaannu u baahan nahay haddaba qof ina qalbi qaboojiya oo noo jixinjixa haddaba ayuubna wuxuu joogaa xilligaasi uu caawimaadda u baahan yahay ha yeeshee ninna caawiyi maayo haddaba ilaa iyo inta cutubkan laba-iyo tobanaad uu ka dhammaanayo nebi ayuub wuxuu ka hadlayaa in saaxiibadiis ayaan lahayn xikmad sare oo welibana wuxuu leeyahay idinka un ma ahan kuwa garanaya ilaah ayuub aad buu u cadhaysan yahay oo welibana wuxuu ula hadlayaa iyaga si ka jan iyo maad ah saaxiibbadiis caawiyi maayaan marnaba wuxuuna haatan dhowrayaa ilaah oo uu si toos ah ula hadlayo iminkana waxaynu bilaabaynaa cutubka saddex iyo tobanaad oo qayb ka ah jawaabtii nebi ayuub uu siiyey saddexdii nin ee saaxiibbadiis ahaa haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka lix boqol siddeed iyo konton ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan bal eega waxaan oo dhan ishaydu waa aragtay dhegtayduna waa maqashay oo way garatay wixii aad taqaaniin anna waan aqaan sidoo kale anigu idinkama liito innaba wuxuu haddaba nebi ayuub garanayaa wax kasta ee ay saaxiibbadiis ku hadleen oo wax cusub kuma jirin hadalkoodii kaasoo uusan horay u maqal markaana waxaa cad inaanay innaba caawiyin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno cutubka saddex iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan sida xaqiiqada ah waxaan doonayaa inaan ilaaha qaadirka ah la hadlo oo waxaan jeclahay inaan ilaah la xaajoodo waxaannu haddaba arkaynaa markii aynu eegno qidcadii kore in nebi ayuub uu ka tegayo saaxiibbadiis oo uu codsigiisa si toos ah u hordhigayo ilaah wuxuu doonayaa inuu ilaah la xaajoodo war maxay wanaagsanaan lahayd in qof uu u sheego ayuub sida ilaah nimco iyo naxariisba ay uga buuxdo iyo sida uu u doonayo inuu caawiyo haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadda afraad waxaa qoran sida tan laakiinse idinku waxaad tihiin kuwa beenta hindisa oo dhammaantiin waxaad tihiin dhakhtarro aan waxtar lahayn ayuub wuxuu dadka ogeysiinayaa in saaxiibbadiis aanay innaba awoodin inay gartaan dhibkiisa oo weliba ay ku guuldarraysteen inay caawiyaan isaga waxay la mid yihiin sida dhakhtar qofkaada sokor qaba u yimid oo qofkii jirranaa lagu yidhi waa inaad sanbabada iska bixisaa haddaba dhakhtarka caynkaas oo kale ah waa dhakhtar boocbooc ah oo mid garanaya wax ma aha waxaana la mid ah ayuub saaxiibbadiis haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan bal maad iska aamustaan taasoo xigmad bay idin ahaan lahayde wuxuu iminka ku leeyahay waxaa idiin wanaagsanaan lahayd inaad iska aamustaan oo buu yidhi aamusnaantu way idinka wanaagsanaan lahayd hadalka haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha lix ilaa toddoba ee baalka lix boqol siddeed iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan haddaba bal xaajadayda maqla oo baryootanka bushumahayga dhegaysta warma ilaah aawadiis baad xaqdarro wax ugu odhanaysaan oo ma isaga aawadiis baad khiyaano ugu hadlaysaan haddaba hadalkii buu haatan ku soo celiyey oo wuxuu odhanayaa markii ay dhibaatadayda arkeen bay igu yidhaahdeen ilaah baa ciqaabaya oo wuxuu leeyahay si khiyaano leh bay rabbiga uga hadlayaan haddaba ilaah si hagaagsan wax uga sheegi maayaan oo ayuub wuxuu garanayaa inayan ahayn kuwa rasmi ahaan ilaah kaga hadlaya waxay ku caawiyi kari lahaayeen ayuub haddii ay isaga keenaan booska uu ku caawiyi karo nebi ayuub haddii ay ayuub keeni lahaayeen meel uu isagu si toos ah isku arko intii ay eedeen lahaayeen isaguna isdifaaci lahaa sababtaas aawadeed wuxuu isaguna raadsanayaa hadallo uu isku difaaco oo marka ay sidaan yeelayaanna waxay aragti qalad ah ka bixinayaan ilaah sababtaas aawadeed wuxuu isaguna raadsanayaa hadallo uu isku difaaco oo marka ay sidan yeelayaanna waxay aragti qalad ah ka bixinayaan ilaah oo waxay ka dhigayaan xaaladda sida in ilaah lagu eedaynayo waxa dhacay ama shiddada nebi ayuub haysata haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha siddeed ilaa toban waxaa qoran sida tan war miyay idin wanaagsan tahay inuu idin baaro mase sida nin loo khiyaaneeyo ayaad isaga u khiyaanaynaysaan sida xaqiiqada ah haddaad qarsoodi dadka ugu kala eexataan isagu waa idin canaanan doonaa ayuub wuxuu leeyahay ilaah baa idinka jaasinaya haddii aad magaciisa si qaldan u isticmaashaan haddaan horay idinku sii wado kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka lix boqol sagaal iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan war soow sarraysnaantiisu idin cabsiin mayso oo soo baqdintiisu idinku dhici mayso hadalkiinna xusuusta lahu waa maahmaahyo dambas ah oo dhufaysyadiinnuna waa dhufays dhooba ah haddaba iska aamusa oo iska kaydaaya aan iska hadlee oo wixii dhici lahaaba ha igu dhaceen haddaba inkastoo mixnooyin dhib badan uu ku jiro haddana ayuub rumaysadkiisu waa taagan yahay wuxuuse arkay sidii saaxiibbadiis ay ula macaamiloodeen kuwaasoo iminka isaga tegay sidaannu arki doonno haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa aayadda shan iyo tobanaad ee kitaabkii ayuub waxaana qoran sida tan oo inkastoo uu i dilo weli waan rajaynayaa hase yeeshee hortiisaan kula xaajoonayaa haddaba rumaysadkii weynaa ee ayuub waxaa laga cabbiri karaa qidcadan kore ayuub saaxiibbadiis sidaad arkayso waxay ku eedeeyeen isaga inuu jiro dembi ayuub uu falay oo qarsoodi ah sida macaasi daacaddarro amase dunuubta kale ee dadku ay falaan ayuub haddaba waxyaabahaasi oo dhan kuma eedaysnayn laakiinse halkan baannu ku arkaynaa halka dhibaatadiisu ay ka bilaabatay ayuub wuxuu leeyahay waxaan u tegayaa ilaaha qaadirka ah oo hortiisaan isku difaacaya saaxiib mar waliba ee aad ka hor muuqato ilaah hortiisa waxaa isla markiiba luminaysaa kiiskaagii ama dacwadaadii markii aan hortiisa nimaadno waa qasab inaynu nahay eedaysanayaal waayo isagu wuxuu inoo garanayaa si innaga qudheennu aynaan isku garanaynin waxaa qorniinka inoogu qoran in dhammaanteen aynu wada dembaabnay oo aan gaari waynay ammaanta ilaah waxaa kaloo qoran inaan mid xaq ahu jirin midnaba warku wuxuu ku jiran yahay in innaga oo dhaniba aynu ku badbaadnay naxariista ilaah waana dhiiggii ciise masiix iskutallaabta uu ugu bixiyey dembiilayaasha haddii aynu rumaysanno waxaannu xaq ku noqonaynaa oon soo dhexgelaynaa xaqnimadii masiixa waayo innagu ma lihin xaqnimo taayada ah saaxiibtaasina waa sida keliya ee aad dembi kaga baxsan karto waxaad kaloo arkaysaa in ayuub aad ugu baahanayo qof isaga ilaa hortii u istaaga oo ilaa hortii ku difaaca wuxuu u baahan yahay in qofi u tuso inuu naxariista ilaah isku hallayn karo waxaanad haddaba soo saaraysaa in kitaabkan aynu ka hadlayno cashare dhaxalgal ah ay ku qoran yihiin sidaad arkaysaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka saddex iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo weliba kaasu wuxuu ahaan doonaa badbaadadayda waayo nin aan cibaado lahaynu hortiisa iman maayo waxaa halkan ka soo baxaya ifafaale isa soo taraya oo ka imaanaya ninkan nafsaddiisa wuxuu leeyahay kaasu wuxuu ahaan doonaa badbaadadayda waxaad kaloo maanka ku haysataa in sida ku qoran kitaabka axdigii hore iyo axdiga cusubba ilaah uu inoo yahay badbaadiyaheenna nebi daa'uud wuxuu rumaysnaa in ilaah uu yahay badbaadiyihiisa inkastoo weliba uu galay dembi aad u xun dabcan nolol dembi miidran ah kuma noolayn laakiin wuxuu u baahnaa badbaadiye wuxuu qoray sida ku qoran zabuurka lixdan iyo labaad aayadda labaad ee baalka toddoba boqol afar iyo afartan ee axdigii hore sida tan isaga oo qura ayaa dhagaxayga weyn iyo badbaadadaydaba ah isagu waa munaaraddayda oo aniga aad lay dhaqaajin maayo haddaba waa inaad maanka ku haysataa in badbaadadu ayaan la mid ahayn shilin jeebka kugu jira oo aad lumin karto isla sida uu daa'uudba leeyahay ilaah baa badbaadadayda ah waxaanan innagu garanaynaa maanta in sayid ciise masiix uu yahay badbaadiyaheenna markaana la dooni maayo inaad wax isku darto ama aad meel un isxabkiso waxaa lagaa doonayaa inaad ama ku kalsoonaato ama aadan ku kalsoonaan waa inayan labadaasi wax u dhexeeyaa jirin welibana waa inaad ama isaga la jirtaa ama ka soo horjeeddaa mana ahan in labadaasina ay wax u dhexeeyaan waxaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka afraad aayadda laba iyo tobanaad odhanaysaa sida tan mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno haddaba mid kale oo laynoo sheegayaa ma leh oo ayuub oo isagu noolaa wakhtiyadii nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo yacquub ayaa ifafaalo wanaagsan ka haystay masiixa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan hadalkayga aad u dhegaysta oo warramidaydu dhegihiinna ha gasho bal eega hadda xaalkayga waan soo hagaajiyey oo waan ogahay in xaq layga dhigayo ayuub wuxuu leeyahay ama ay la tahay inuu ilaah ishortaagi karo wuxuuna hadalkiisu u dhacayaa inuu garanayo in xaq laga dhigi doono laakiin welibana sheegan maayo in xaqnimadaas uu ku helayo mid kale oo qof kale uu u keenay waa ciise masiixe oo isagu xaqnimadeenna ah haddaba marka ay sidan tahay ayaa waxaa jira dad ay la tahay haddii ay ilaah la kulmaan inay camalladooda suuban aawadood ay xaq ku noqonayaan akhbaarka kuwa ceenkaas oo kale ah aan u hayaa wuxuu yahay in geddigood ay ilaah horti eedaysanayaal ku yihiin saaxiib innaga oo dhan eedaysanayaal baynu nahay waxaannu ku noolnahay duni caasi ku ah ilaah niyadaha sharka leh ee dadka daraaddood mana jiro mid ilaah uu u baahan yahay si aynu qorshihiisa dunidan wax uga qabanno ilaah wax waliba way u hagaagsanaanayaan innaga la'aanteen uu ina jecel yahay wuxuuna inoo sameeyaa waddo aynu xaq ku noqonno waxaa mahad leh ilaaha wiilkiisa u soo diray inuu bixiyo ciqaabteenna taasina waa sababta uu innaga xaq inooga dhigayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaa qoran sida tan laba waxyaalood oo keliya ha igu samayn oo anna markaas nafsaddayda wejigaaga ka qarin maayo gacantaada iga fogee oo waxyaalahaaga laga cabsadana yaanay ibajin oo markaas ii yeer oo anna waan ku jawaabi doonaa amase anigu aan hadlo oo adigu ii jawaab haddaba nebi ayuub wuxuu ilaah u sheegayaa waxa uu samaynayo waxaanan isleeyahay innaga oo dhaniba sidaas baynu mararka qaarkood yeelnaa waxaan maqalnaa dad badan oo leh baryadoodii lagama jawaabin markii ay dhibaato ku jiraan waxaan idinku leeyahay ma jirto salaad aan laga jawaabin laakiin jawaabta ayaynan mararka qaarkood qaadanaynin waayo waa maya waxaan hubaa in badankeen jawaabta baryadooda ay noqoto maya laakiin inalama ahan in ilaah uu inoo soo jawaabay waa inaynu qirannaa in badana salaadahayaga ay la mid yihiin sida inaan ilaah amrayno sidaasna la dooni maayo nebi ayuub wuxuu haatan isku taxallujinayaa inuu ilaah u sheego sida uu u samaynayo axwaalkiisa ilaah wuxuu ku leeyahay war anigu qorshahaaga kuma shaqeeyo waxaan leeyahay qorshe oo qorshahaas ayaan ka hirgelinayaa noloshaada maryaamo bikraaba masiixii dhasho markaasaa layaabo mujisayahay boqorkii maqlay baa urugoodayo micnuhu layaabo mujisayahay maryaamo bikraaba masiixii dhasho markaasaa layaabo mujisayahay goradii loo adho digii dhasho isbaanka dhamoodu mujisayahay maryaamo bikraaba masiixii dhasho
sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimeylada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga ah oo ah somali t w r at yahu com aaduu u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin